bismillahi raxmaan alxamdulilahi rabi lcaalamiin ilaahay baa mahad iska leh waxaan u mahad celinayaa ergadii saddexda gobol ka kala timid shabeellada hoose iyo baa-iyo bokool iyo odayaashii dhaqanka iyo dhammaan ciidankii la shaqeynayay iyo saxaafadii iyo fanaaniintii iyo dadweynihii soomaaliyeed qeybihiisa kala duwan runtii aada iyo aad aan ugu mahad celinaa sida sharafta le ay ii doorteen waxaan rajeynayaa in ilaahay uu ii fududeeyo anigana kii uun guulka keenay oo goboladan nabadoodii iyo horumarkooda ka shaqeeyay inaan noqdaan anigana ilaahay ka baryaa ayagana aada iyo aad aan ugu mahad celinaa dadweynihii soomaaliyeed oo deganaa qeybihiisa kala duwan oska iyo dhammaan dowlad caalamka intiina taageertay hay-adaha hay-adahan dawliga ahayn iyo kuwa dawliga ah iyo caalamka oo dhan intiina taageertay aada iyo aad aan ugu mahad celinayna maxad ilaahay iska leh waxaan ballan qaadaynaa dowladda aan soo dhisi doono iyo anigaba inaan dowladda lasoo dhisi doono wasiirada inay noqdaan wasiiro khibrad leh oo de oo aqoon leh oo dadkooda u adeegayo oo ka shaqeynayo waxa u horeeya o aan ka shaqeyn doono waa dib u heshiisiin dadka degan saddexdan gobol baa iyo bakool iyo shabeellada hoose waxaan ugu baaqaynaa nabad walaalnimo midnimo iyo dowladoodii oo ayagana ay la shaqeeyaan dowladdiina wixii ayaga danahooda ay ka shaqayso wax allaale wixii walaala oo hadda ka maqan broseskanna waa soo dhoweyneynaa albaabadanada waa u furan yihiin waxaan leenahay walaalow soo dhowow kaama lihin nagama lihid waxaan rabnaa inaan annaga oo walaalaha oo gacmaha is haysanno wixii la dhisayn inaad nala ogolaato wixii dhiman aan wada dhisno oo aan isla soconno qof aan ka leenaha ma jiro waxaan diyaar u nahay dadkii ama lix sheeganayo ama saddex sheeganayo ama wixii goboladan u dhashay maamulkan way u siman yihiin ayagoo dhan inay ka soo wada qayb galaan odayaashii dhaqanka oo dadaalka badan sameeyey oo haddana u diyaarsan inay dadaalka kale ay sii geliyaan ayaa noo joogaan cidna laguma dulmin doono biidn illahi alkariim maamulkan qofna lagulama coloobi doono waxaan rajaynaynaa albaabadeena waa furan yihiin walaalahayna dib u heshiisiina ugu baaqaynaa soomaaliya dhammaan oo dhan waxaan ugu baaqaynaa dib u heshiisiin ummadda soomaaliyeed inay heshiiso gacmaha isqabsato ilaahay ay u tooba keento ilaahay loo noqdo ilaahayna oo nacafiyo dhibaatadii aan soo marnay san uga bixi lahayn gaar ahaan saddexdan gobol waxaan ka codsanaynaa in ilaahay loo tooba keeno gacmaha laisqabsado layscafiyo wixii dhacay laga tego waxaan ka tacsiyeynaynaa shilkii shalay kenya ka dhacay runtii aad iyo aad aan uga xunnahay waxa shalay dhacay waxa aan ficnayn waaye waa fal fulinimo haddii kolley un al-shabaab dhibaatooyinka uu ku hayo caalamka iyo gaar ahaan dalka soomaaliyeed iyo kenya dhibaatada ku hayo waa ujeednaa waxaan leenahay dadkii dhintay haddee kolley dowladdiina waa ugu tacsiyeyneynaa guryahoodii iyo ahalkoodiina waa ugu tacsiyeyneynaa falkaasna waa fal wuxuushnimo ah fal aada iyo aada iyo aada iyo aada u dhibaato badan waaye wax laga naxo waaye al-shabaabna in si wada jira ummadaha caalamka oo dhan ay iskaga qabtaan ma ogii haddee falku uu wado waa loo jeedaa cid walba inuu dhibaatada ku sameeyu rabaa gaar ahaan dowladahan oo hadda oo kenya iyo soomaaliya dhibaatada ku hayo ujeedna gaar ahaan soomaaliya dhibaatada ku hayo dadka soomaaliyeed waxaan leenahay shabaab dowladnimo ma wado diin ma wado soomaalinimo ma wado wuxuu wado waa xasuuq iyo dhibaato iyo wax meel kale laga soo minguuriyey oo ummadda soomaaliyeed dhibaato ku ah oo dhibaato aan loo adkeysan karin waay ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay al-shabaab haliska celiyo caalamkana waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed sida haddaba aad ugu kaalmayseen amisom dadaalka ay ka wado runtii aada iyo aadaan ugu mahad celinaynaa sida ay amisom ay la dirirayso al-shabaab dalka in badanaa laga xoreeyey waxaan rajaynaynaa inta dhimoo dambana in laga xoreeyo ummadda soomaaliyeed iyo ciidanka soomaaliyeed booliiska iyo militariga iyo amisomna waxaan leenahay inta dhimana ka dhammaystira al-shabaab dalka laga qabto dadka soomaaliyeedna waxaan leenahay al-shabaab ha laiska qabto ninkii uun al-shabaab wuxuu yahay waa la arkay dowladnimo ma rabo qarannimo ma rabo islaamnimo ma rabo diin ma rabo taasna waxaan leenahay al-shabaab si wada jira in laiskaga qabto waxaan rajaynaynaana in inta dhimanna laga xoreeyo dalka dalka soomaaliyeedna waxaan ilaahay ugu baryaynaa nabad iyo dowladnimo marka waxaan leenahay idinkoo aada iyo aada u mahadsan ilaahay nabad hana siiyo al-shabaabna allaha naga qabto dadka soomaaliyeed gaar ahaan gurbajoogga oo goboladan saddexdan gobol u dhashay baa iyo bokool iyo shabeellada hoose dadka dega oo gurbajoogga waxaan ugu baaqaynaa dowladdan hadda la dhisaayo inay ka soo qayb galaan aqoontoodii iyo aragtidoodii iyo dareenkoodii inay kusoo biiriyaan annagana waa kusoo dhaweyneynaa waxaana leenahay adduunku wax wada toosan ma wada jiraan laakiin ma wada qaldana waxa hadda inta laga dhisay marka wixii aan isla toosino aan isla dhisno ninkii hadda jooga berri ma joogi doono walaalayaalow waxaan leenahay soo dhowaada aan wada shaqayno sidii dalkeenii aan u nadbaysan lahayn oo aan u dhisan lahayn ilmaheena ay iskuulle u heli lahaayeen ay caafimaad u heli lahaayeen wadooyinka loo dhisi lahaa dalka loo horumarin lahaa annagana aan u gaari lahayn dadka dhibaatada ku dhacday oo goboladan u dhashay oo meelaha kale qaxootiga ay guryahooda ugu soo noqon lahaayeen inaad nagala soo qayb gashaan nagala shaqaysaan aan idinku baaqaynaa si walaalnimo tan horta waxaan rajaynaynaa degmooyinka iyo tuulooyinka iyo meelaha ay haystaan al-shabaab si dhaqsaa in loogu xoreeyo aan ilaahay ka baryaynaa gobolada maamulkaanu inuu yeeshaan rajaynaynaa ciidan booliisa oo xoog badan oo dadka u naxariisa dadkiisa u adeego iyo ciidamo nabad sugid ah oo wax alaale wixii dhibaataa kusoo foodla iyo ka warqabo inay helaan ayaan rajaynaynaa haddana ciidamada amisom iyo ciidanka federaalka dowladda federaalka iyo inta hadda ku howlanoo dhanba hadda inay maalmahan dhow ee shaaga ka qabtaan degmooyinka iyo tuulooyinka oo hadda al-shabaabka uu ka taliyo in gacantooda laga saaro ayaan rajaynaynaa biidn illahi alkariim dowladaha maamul goboleedada annaga hadda waa cusubnahay maamul goboleedada xiriir fiicana nagala dhexeeyo si walaalnimoa oo dhow aan ula shaqayn doonaa iyagana waxaan ka codsanaynaa inay si walaalnimoa oo maamulo federaala oo dalka dhan uu federaal uu helo dalka dhan uu nabad noqdo dadka soomaaliyeed ay horumar gaaraan inaan ka wada shaqayno ay anaga diyaarunahay ayagana inaga ogolaadaana ka rajeynana